الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل آبانيا آية الطبناد من سورة ياسين قال الله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم وعين كسو جرني في تفسير سورة ياسين إلهي وحير درسي هوري آياتي نسوق آدم kuwa iyagaa maanic in la dhex dhigay hortooda iyo gadaalkoodaba fa akhshaynaahum waanu indhatirnay indhahoodii baan daboolnay fahum laa yubsiruuna ma arkayaan beyna sadayni bay ahaadeen jahligii baa ka batay waddooyinkii oo dhan baa ka awdan wa sawaaun waana mid siman calayhim dushooda a andartahum u digtayaa am lam tundirhum amaadan digina indaaruka wa cadamu indaarik digiddaada iyo digid la-aantaadu waa iskaga mid iyaga agtooda laa yuuminuuna fahum laa yuuminuun ma rumaynayaan marnaba iimaan ma yeelanayaan innamaa tundiru adigu waxaad u digaysaa nebi allow oo digdaadu anfacaysaa man axadka ittabaca raacay addikra qur-aanka kariimkaa qofka raacay oo ku camal falay kaasaa u digaysaa digidduna ay wax taraysaa oo wakhashiya baqay arraxmaana allah raxmaanana ka yaabay bilkaybi xaalu ku laran yahay qayb isagoo ku soona ani weli ilaahay arag buu rumeeyey ilaahayna ka baqayaa halkaa haddaa ka xaalaysa fabashirhu ugu bishaare kaa isaga ah bimakfiratin dhaafid iyo waajrin ajarkaasoo kariimin wanaagsan waa jannadii alajru lkariim alkahiiru alwaasic jannadii weeyaan waxaasoo khayra ugu bishaare mar haddaa u digtay oo digniintii qaatay oo mu'min uu noqday kaas ilaahay ka yaabay kaas baad u bishaaraynaysaa u bishaaree bimakfiratin iyo waajrin kariim markii lan lasoo sheegay marka risaaladii iyo amarkeedii innaka la min almursaliin waxaa la adkaynayaa hadda la sheegayaa bacigii iyo nushuurkii iyo isi soo saarkii ilaahay wuxuu yidhi innaa hanagu naxnu hanagu nuxyii waa noolaynaynaa waa noolaynaa almowtaa kuwa dhintay waa soo saaraynaa intay dhinteen nuxyii kuwa noolaynayaana almowtaa qabriyadii aan ka soo saaraynaa la geliyey xisaab iyo jaze iyo abaalmarin baa loo soo saaraya wanaktubu waana qoraynaa maakii baan qoraynaa qaddamuu ay soo hormarsadeen acmaashii adduunka ay la yimaadeen min khayrin wa sharin khayr iyo shar kay doonto ha noqotee ayaanu u qoraynaa waxaan u qoraynaa acmaashoodii tii saalixa ahayd iyo tii sayi ahayd wanaktubu waanu qoraynaa maa qadamuu iyo waxaan kaloo u qoraynaa wa aahaarahum aahaartooda iyo raadadkooda shaqaday soo qabteen tillaabooyinkay qaadeen baanu u qoraynaa aahaartaas waxaa lagu fasira wa aahaarahum baanu u qoraynaa khudaahum waa tillaabooyinkoodii biarjulihim lugaha ay ka tillaabsadeen ilalmasaajida ay soo aadeen qofka masaajidka soo aaday soo tillaabsaday tilaabana dembi looga tirtirayo midna derajo yaa loo dallacsiinayo hadduu masaajidka yimidna khayr inta la yimid salaad iyo cilmi iyo ictikaaf iyo wanaag la yimid ilaa intaa masaajidka aad fadhidid ictikaaf iyo khayr baa la niyeystaa ajar dheeraada kuu soconaya inama alcamaalu biniyaati wey aahaartoodii baan u qoraynaa oo qofka masaajidka meel dheer ka soo aadaayo wuxuu ka ajar badan yahay qofka meel dhow kaga yimaada xadiid baa jiray qolo la dhihi jiray reer bani salima ayaa waxay damceen inay guryahoodiiyo meel fog ku yaallay ka soo guuraan soona degaan qurba almasjid masaajidkii nebiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam waddankuna markaa waa iska bambanaana meel kastay degi kareen arrinkii nebiga ayaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu yidhi yaa banii salima wa reer bani salima diyaarakum guryihiinna laasima tugtab aahaarukum raadadkiinaa la idiin qorayaah marka waa tana macnihii aayadda wanaktubu maa qadamuu iyo wa aaaarahumba waa u qoraynaa raadadkiinaa la idiin qoraya markaas waxay dhaheen maa kaana yasurunaa annaa kunnaa taxawalnaa walle inaysan faraxna gelinayn inaan ahaano kuwo meeshii ka soo guuray mar haddii raadka naloo qorayo guryaha iyaguna xoogaa fog yihiin taas baanu ku faraxsannaha meesha iyadaan deganaanaynaa raadka iyagana hanaloo qoro sidii bay qaateen waxaa kaloo la tilmaamo waxaa loo qorayaa dadka kuwaas wa aahaarahum qofku wuxuu raadad ka tegey raad khayr hadduu ka tegayo gadaashiisii khayrkii uu ka tegay meeshii uu ka socdo waa loo qorayaa kuwaan samaynayana waa loo qorayaa isagiina waa loo qorayaa sababta u ahaa ilaa isagaa waxaan asaasay isagoo waxa weeyaan dhintay iyo isagoo noolba waaba loo qoraya cid allaale cidoo khayr ku baahiyey khayrkuu sameeyey hadday hadallo ahayd hadday afcaal ahayd hadday axwaal ahayd wixii oo dhan baa loo qoraya waxaa la leeyahay waxaa qofka loo qorayaa qofku naseexadu dadka u sheegay cilmigow baray macruufkau amray xumahow ka reebay waa loo qorayaa ow cilmin awdacahu cinda almutacalimiin waxaa loo qorayaa raadkii ka dambeeyey ka mid ah cilmiga oo wadeeco yeelay dadka wax baranaya ayuu macnaha u sheegay oo bara ilaa cilmigan qofba qof buu ka soo gaaray qofba qof buu ka soo raray qofba qof buu macnaha u baray markaasaa loo qoraya waxaa khayr oo dhan oo dhanna nebi maxamed baa loo sii qoraya isagaa mucallimkii khayrka ah nebi maxamed calayhi salaatu salaam waxaa kaloo qofka loo qorayaa oo wa aahaarahum noqonaya fii kutubin yaa kutub yuntafacu bihaa fii xayaatii wa bacda mamaati kutub oo qoray kutubtiisabaa isagoo nool baaba la akhrisanayaa waa jiraan rag nooloo kutubta qorayn laga faa'iido oo la akhrinaya hadda waa inoo yaallaan iyo isagoo dhintay kutubtii ka dambaysay saa loogu jeedo oo loo akhrinayo tafaasiirtoodii iyo cilmigii kale waa khayray ka tageen waa aahaarum raadadkay ka tageen wey bal arrintaa cajaa'ibteeda arag waxaasoo dhan baa loo qorayaa sakadii iyo sadaqadii iyo ixsaankii baa loo qorayaa masjidkuu sameeyey baa loo qorayaa wuxuu khayr sameeyey miyaan la tirin karaa hadde khayrkaasoo dhan baaba qofkii loo qorayaaba bes khayr ha kaa haro xumaha unbaa balaayo ah qof dhintay oo xumaantiisii meel kasta ay ku jidho ilaa hadda waxaa mowqicyo iyo meelo iyo waxaasaa iska jira oo adduunkan dambe hadda kusoo biiray iyo bare bulsho iyo meelo magacyo loo baxshay qof meeshaas balaayo u qaaday iyo wuxuu sameeyey iyo waxaas cidoo wax ka sheegay iyo balaaye fisqi ugu jidho oo isagoo dhintay wixii lasii faafinayo lasii dhegaysanayo oo dadkiis leeyihiin muslimiinta waxaan ka codsanaynaa qofkaas wax allaale wixii noocaas ahaa inay masaxaan inay tirtiraan yaan dembi loo qori qofku markuu nool yahay baa la raba inuu ka digtoonaado waxaa balaayada ah ilaahayna ka badbaaso wa kulla shayin shay dhammaantiis wa axsaynaa waan koobnay kulla shayin axsaynaahu waanu koobnay fii imaamin ayaanu ku koobnay kitaab kitaabkaasoo mubiinin cad kitaab la sadareeyey ayaa shay kasta lagu xariiqay oo waa kitaabkee waa warqadahan acmaasha lagu qoro baa layidhi yowma nadcuu kulla unaasin yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim soo lama dhihin tanna waxaa la yidhi axsaynaahu fii imaamin mubiin kitaabkii acmaashooda lagu soo qoray ayaa looga jeedaa baa layidhi mujaahid iyo qataadii waxay leeyihiin fii imaamin mubiinin kitaabka waxa weeyaan waa looxulmaxfuudka tan horaa la xoojinayaa wax kasta halkaasaa lagu qoro taa markii laynoo caddeeyey magaaladii iyada ahayd oo tusaalaha ilaahay ku bixiyey baa halkaan ka gelaynaa wadrib yeel baa la yidhi nebi allow lahum iyaga waxa u yeeshaa qoomkaada maalan maal asxaaba alqaryati wadrib u yeel lahum iyaga asxaaba alqaryati qaryada asxaabteediiyo dadkeedii maalan maal uga yeel waa kaalabadeedii maal uga samee bal maalkaa macnaha u sheeg magaaladaas andaakiya ayaa la dhihi jiray baa waa maal cajaa'iba id waqti jaa-aha magaaladaasi u u yimaadeen almursaluuna mursaliinta ay yimaadeen dadkii magaaladaa joogay rusul ilaahay soo diray loogu talagalay inay hanuuniyaan ayaa u yimid rusushaas waxay ahaayeen baa la yidhi fii qowli jamiici lmufasiriin saddex bay ahaayeen saddexdoodii marka saadiqun wa masduuqun wa shamcuun saddexdaas bay ahaayeen baa layidhi ummaddaa u diga baa layidhi cadaab uga diga rusushaan ma nebi ciisaa diray oo xaggiisay ka socdeen mise nebi ciise ma dirina toos baa ilaahay iyagana usoo diray labadaba waa la sheegay id jaa-aha almursaluun id waqti arsalnaa aan u dirnay ilayhim qoladaas meesha deganeed magaaladaas itnayni labaan u dirnay waa laba rasuul say waa beenien fakadabuuhumaa way beeniyeen labadii rasuulba dee magaalo aadba degantaha ama taqaanaa magaalo kalaa lagugu soo alqabanayaa war wixii qoladaa ku dhacay iska ilaali baa lagu leeyahy tusaalaha waxaa loogu talagalay in lagu cibro qaato labadii rasuul baa loo dirayoo way beeniyeen isla markiiba fa'daa ka garanaysaa fabaa way ula degdegeen isla markiiba waa beeniyeen markaasaa facazaznaa ilaahay wuxuu yidhi waxaan ku xoojinay bihaaliin mid saddexaad mid saddexaad baan ka dabageynay qawaynaahumaa labadii rasuul waxaan ku xoojinay oo ku adkaynay shadadnaa asrahumaa xooggoodii cududoodii waxaan ku sii xoojinay birasuulin haaliin rasuul saddexaad baanu saddex kaga dhigay saddexdoodii baa hadlayoo faqaaluu waxay dhaheen innaa hanagu ilaykum idinka mursaluuna baanu nahay kuwa loo soo diray waa naloo kaysoo diray waa naloo kaysoo diray idinkaan naloo kinsoo diray rusul ilaahay baan hadalkana waa adkeeyeen innaa bay ku dareen innaa ilaykum mursaluun qaaluu waxay dhaheen kuwii loo diray oo magaaladaa deganaa maa antum ma tihidin ilaa basharun binu aadan oo milunaa annagoo kale ah annagoo kalea tihin seebaa ilaahay idinku waxyooday oo uu diin laydinku soo deji waxba nagama duwanidine iyagaaba ku daro waxay dhaheen wamaa anzala araxmaanu allaha raxmaankaana maba soo dejin min shayin wax waxye iyo wax diina iyo wax risaalo ah oo ilaahay soo dejiyeyna maba jidhaba waa mid labaad saddex arrimood bay sheegi doonaan maa antum ilaa basharu milunaa kow wamaa anzala araxmaanu min shayin allah raxmaana wax shay uu soo dejiyey ma jiro tan saddexaaday ku dareen ma taqaanaa in antum maa antum ma tihidin bay dheheen ilaa takdibuuna ilaa kuwa been sheegaya mooyaane wax kaloo aagtiin ma jiro risaalaan wadnaa rusul ilaahay baana aad leedihiin beenaad ku sheegaysa markii markay ka baxeen mar labaad waxaa ku noqonaya rusushii qaaluu waxay dhaheen rusushii rabbunaa rabbiganaga ayaa yaclamu og innaa hanagu ilaykum idinka xaggiinna la mursaluuna inaanu nahay kuwo loo soo diray ilaah baa og allah ayaa og in aanu hanagu nahay kuwo la soo diray idinkana loo soo diray markii hore adayga aan hadalka la gelin bay hadda adkeeyeen oo markii hore waxay dhaheen innaa ilaykum mursaluuna la mursaluuna may dhihin hadda laakiin innaa ilaykum la mursaluuna laantaasaa lagu sii daray weeyaan khabarkiibaa lagu daray laamtaas hadalkaa la adkaynayaa dhaaroo kaleo ka dhigan yahay wamaa calaynaa annaga dushayadana ma ahaanin ila albalaagu gaarsiin almubiinu cad mooyaane gaarsiin baa annaga nala jidha aanu idinka idin gaarsiinno diinta iyo risaalada ilaahay taa un baa annaga nala jidha haddaa rumaysaan sacaadaya liibaan baa leedihin haddaa beenisaan shaqaawiya ayaan daraa leedihin albalaaqu lmubiin waxyaalaaba lala diray baa la leeyahay oo inay dadka kuwa akmahaa iyo kuwa abraskaa iyo waxaas ee ilaahay sababtooda ku buskeeyo oo ay daawoobaan taasna waaba lala diribay kuwa indhuhu iyo wejigu malaasan yahay inay indhahan saa gacanta u mariyaan indhihii walalac u noqdaan ayaa ka mid ahayd baa layidhi waxyaalihii lagu xoojiyey rusushii markay markii labaad ku noqdeen sidaa yidhaahdeen kuwii gaalada ahaabaa misna hadalkii ku noqday qaaluu waxay dhaheen innaa anagu tadayarnaa waa idin baasaysanay bikum idinka waa idin sharaysannay yeeriddaa imaanka noogu yeeraysaan iyo imaatinkaa noo timaadeen waa idin sharaysan iimaankaas bay diidan yihiin asnaamta inay ka tagaan bay diidan yihiin marka waa idin sharaysannabay dheh sidaa hadday mar tahay lain lam tantahuu haddaynaan ka joogsan ka reebtoonaan wallaahi lain lam tantahuu haddaynaan ka mancoomin oo ka joogsan hadalka aa leeyihiin rusul baanna yeeridda annagaa tawxiid noogu yeeraysaan diinta iyada hore inaan ka tagno aada noogu baaqaysaan arrimaha haddaydnaan gacanta kala bixin lanarjumannakum idin rajmineen waa idin arjumaynaa walayamassannakum idin taabteen oo idin taabteen minnaa xagga iyagaa idinka taabteen cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun xanuun badan dhagax baan idinla dhacaynaa horta ilaaha ka dhimata waana idin dilaynaa shara qitlatin hay-atu dil midda ugu foolxun baan idin dilaynaa waana idin baasaysanaba qaaluu waxay dhaheen rususha daa'irukum baasaysiduun macakum idinka miciinna ayuu ahaaday waa bisababikum wa bikufrikum gaalnimadiinna iyo sababtiinna weeyaan waxaa wax ka cabanaysaan waxa ay idinku dhaceen baasaysigiinnu idinka maciina ayuu ahaa waa cisyaankiinna iyo kufrigiinna iyo acmaashiinna xumaha ay xun tahay daa'irukum macakum annagu khayrun baa wadnaa ain dukirtum haddii laydin waaniyoo laydin wacdiyey oo tawxiid iyo iimaan laydinku yeeray yeeray yaa tadayartum binaa mayaana baasaysanaysaan tashaamtum binaa miyaana baasaysanaysaan oo ma waxaa noogu goodinaysaan birajmi watacdiibi inaad dhagaxna nagu dishaan nana cadaabtaan ma taasaa noogu goodinaysaan haddaan idin wacdinay wacdigii ma wuxuu keenayaa inaad annaga nalaysaan ama dhagax nagu dishaan amba na cadaabtaan bal iskaba dhaafa antum idinku qoomun qoom baatiin qoomkaasoo musrifuuna musrifiina xadda tallaabay alisraaf isyaanka iyo xumaha qolo ku fogaaday baati arrinkai halkaa iyadoo u marayso oo qoladaas sidaa u hanjabeen wa jaa-a waxaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu cirif cirifka u dambeeya ugu shishaysa macnaha dacalka ugu dambeeya waxaa ka yimid rajulu nin ninkaasoo yascaa rooray orday xabiibu najaar ninkii la dhihi jiray weyaan waxaa la yidhi ibnu kaiirku wuxuu yidhi waxay damceen biqatli rusulihim rususha inay laayaan bay damceen saa nin baa soo orday magaalada meesha u dambayso ka soo orday inuu ka badbaadiyo haddee nin nina wax qaban kara weeye rajuluntaa ka garanaysaa wajaa-a min aqsa almadiinati rajulun tanwiinta iyo nakirada nin waxba nin wax qaban kara yaa oo wax meel marin kara oo daacad ah ninkaasu ordayaaye koow nin sadaqa badan buu ahaabaa wax allaale wuxuu soo shaqayso maalintii kale bar buu bixin jiray baa li ninkaasoo roorayaaye dee ninkani waagii hore waxyaalaha la sheeg sheegaya qurdubigu wuxuu leeyahy juudaan buu qabay magaalada koondharkeeduu deganaa asnaan buu muddo badan ag joogay bal in xanuunno iyo dhibaato uu dareemayey ay wax uga qaban karaan waxba waa u qaban waaye markuu arkay rususha rusushii buu yidhi ii duceeyo waa u duceeye wuxuu yidhi wax mucjizaa ma wadataanoo haabay dheheen ilaahay baan barinaa saasaan u barinana ilaahay faraj buu furaya cid kastoo dhibaataysan buu dhibaatada ka qaadaya soo yidhi inna haadaa lacajiib walawaayaab toddobaatan sanaan asnaamtaan ee waxaan ku wareegayo lahaa waxay dhibaato iga dulqaada wax ayay qabteenna ma leh ilaahay marka hal subax muyuu waxaa baridaan oo dhan idin siinayaa oo idin aqbalayaa haabay dheheen asnaamta ay sheegaysidna laa tanfacu walaa tadur waxna ma tadho waxna ma dhibi ka dho rusushiibuu rumeeyey rabbi bay u baryeen dhibaatadu ka cabanayay baa ilaahay ka daawey mululuq baa laga siiyey juudaami hadday jireen marka marka dambe markii ninka qabiilka u ka dhashay ay damceen inay rusushii laayaan buu soo orda wuxuu siri ka badbaadi qur-aankaa inoo ka qiseenaya marka qur-aankaa taa loo daynaya qaala wuxuu yidhi markii ninkaasi ordaya yimi yaa qowmi qowmkaygiiyow ittabicuu raaca almursaliina mursaliinta raaca muxuu caddaynayaa kuwa la soo diray horta inay yihiin waar waa mursaliine mursaliinta raaca yaa qowmidaana iyagoo kusoo dhoweynaya oo kusoo dumaya tolow qofku hadduu yidha tolow saas sameey war tolow rususha raaca ittabicuu waxaad raacdaan man raaca laa yas'alukum aan idin su'aalanayn ajran wax ujraa wahum muhtaduuna iyaguna hanuunsan wuxuu kaloo ku sheegay wax adduunyaa idinkama rabaan midda kale waa hanuunsan yihiin midda kale waa mursaliin intaasoo tilmaamood ayuu ku sheegay iyaguna waa kuwa hanuunsan wamaa lii aniga maxaa lahaantayda oo laa acbudu xaalana caabudayn alladii allihi fadaranii anigay abuuray waileyhi isaga xaggiisana turjacuuna laydiin naqayo laydiin celinaayo naftiisuba u naseexanaya iyagiina waa la hadlaya wuxuu naftiisa u dooray buu rabaa inuu dhowranna taasaan idiin doora wuxuu ku yidhi maxaa aniga yaa maxaa ii diidi karaa inaa allihii i abuuray inaan caabudo wamaa liya maxaa lahaantaydaa laa acbudu aan u caabudin alladii allaha fadaranii abuuray waileyhi xaggiisa una turjacuuna aatakidu ma waxaan yeelanayaa yeelan maye min duunihi ilaahay sokadiisa aalihatan asnaam ma ilaahay sokadiisaan asnaam iyo ilaahyo beena ka samaysanaya oo aan waxba maqlayn oo waxba anfacayn oo waxba cid kuwa caabudo aan waxu tarayn asnaamtaa mayaanilaahyadaa mayaan yeelanaya taasoo in yuridni araxmaanu allaha raxmaanka hadduu aniga ila doono bidurin dhibaato laa tuqni aysan deeqayn cannii aniga xaggayga shafaacatuhum ilaahyadaa baadilkaa shafaacadooda shay-aa waxba aysan tarayn haddii ilaahay dhibaato ila doono aysan waxba aysan ii tari karin in yuridni raxmaanu allaha raxmaankaa hadduu ila doono bidurn laa tuqni aysan deeqayn cannii aniga xaggayga shafaacatuhum asnaamtaas shafaacadooda shay-a waxbaba in yuridni raxmaanu bidur waxba mma ma qaban karaan waa dhagaxaan wax maqlayn waxna anfacayn shafeecayn laa tugni canii shafaacatu walaa yunqiduuni aana i korin karin laa yaqdiruuna calaa inqaadii aniga badbaadintayda iyo samatabixintayda iyo korintaydana aan awood u lahayn innii aniguba haddaan kuwa caabudo ilaahay sukadiisa idan wakhtigaas la fii dalaalin baan ahaday baadinimo dhexdeed dalaalkaasoo mubiinin cad baadinimo cad baan dhex joogaaba innii anigu aamantu waxaan rumeeyey birabbikum rabbigiin baan rumeeyey ee fasmacuun fasmacuuni wari maqla wari dhegaysi rabbi baan anigu rumeeyey rabbiga idin abuuray ee fasmacuuni fasmacuu qowli wey war bal qowlkayga dhegaysi naseexadayda dhegaysi naseexadiiba uu shaaca ka qaado marka uus u naseexeeyeyna hal mar bay dhammaantood ku soo boodeen hal nin bootintii ba iyagoo badan ku soo boodeen waa dire cid ka qabanaysay oo kale ma jirin baa leeyi oo binu aadam kabahay kula tunte ilaa uu ka dhintay ama maaha in dhagax bay la dhicin ilaa u ka dhintay qiila waxaa la yidhi ninkii isaga ahaa markuu dhintay udkuliljanna jannada gal shuhadaa kaa horaysee jannada gal iimaankaa la timid iyo daacadii wanaaggaa la timid awgeed saasaa lagu yidhi dee jannadii baaba la geeyeba adduunyada iyo xanuunkii iyo dhibaatadii iyo murugtii iyo daalkii iyo wixii oo dhanba waa laga kixiyey markuu jannadii galay qaala wuxuu yidhi yaale qaala wuxuu yidhi too hadlay qaala yaa leyt yaa leyt shallayte qowmii tolkay yaclamuuna ogaadeena allah haddii tolkay ogaan lahaayeen bimaa gafara lii dhaafidow dhaafay lii aniga rabbii rabbigay maada haddaa masariye ka dhigtay bimaa gafara lii dhaafidda uu dhaafay lii aniga ii dhaafay rabbii rabbigay oo wajcalanii igana yeelay ilaahay min almukramiina kuwa la maamuuso la karaameeyey jannadiibuu gala karaamadii iyo wax u yaallabuu arkay oo muxuu ku helay iimaankii iyo sabirkii markaasoo hadlay wuxuu jeclaysa hadalkaas inuu qoomkiisii gaaro qoomkiisina xogtoodii inuu helo hadalkuu yidhi isagoo jannadii gelayaa la inoo soo marka dejiyey innagana yaa layta qowmi yaa laytahum alla shallaytadoode alla haddii ogaan lahaayeen bimaa kafara lii rabbi wuxuu ilaahay igu dhaafay dhaafidow ilaahay ii dhaafay oo jacalanii ilaahay iga yeelay min almukramiina kuwa la maamuusay ee la karaameeyey ee la sharfay ilaahay iga dhigay subxaanahu wa tacaala intaas buu ku hadla deedna wixii ka bacdi qoladii ku dhacay ayaa halkaa ka bilaaban doona darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab